إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka howlgal lagu beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo ee baay maamulka degmada baardheere ee gobolka gedog ugu magacaaban jubbaland ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi kusoo rogay amare kasoo horjeeda shareecada islaamka wilaayada jubbada dhexe ayaa diyo u kala wareejisay beelaha ajuuraan iyo cawlyahan ee deriska ah qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa kacabanaya dhulbob ay wado dowladda federaalka bulshada ku dhaqan deegaano u dhow magaalada guriceel ayaa qaati ka taagan kooxaha suufiyada oo kaxaysanaya haweenkooda xiliyada habeenkii tiro dad ah ayaa ku dhintay bulaacad qaada biyaha wasakhaysan ee ku duntay kenya waxaa magaalada beledweyne lagu dilay mid ka mid ah nabadoonnada degmadaasi xilli uu ka soo baxay masjidka khudbaddii jimcaha kadib موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa sabti taariikhdana ay tahay tobanka bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix xijri waafaqsanna afar iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgal lagu beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo ee baay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay qarax la eegteen guri uu degmada diinsoor ka degnaa sayid axmed xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee dowladda federaalka ugu magacaaban degmada diinsoor inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada diinsoor iyo laba askari oo istaafkiisa ah warkaasi wixii kasoo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah maamulka degmada baardheere ee gobolka ged ugu magacaaban jubbaland ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi kusoo rogay amare kasoo horjeeda shareecada islaamka warbixinta warkaasi zakariyo cumar ayaa soo jeedinaya wararka naga soo gaaraya degmada baardheere ee gobolka gado ayaa waxa ay ku waramayaan in maamulka degmadaasi ugu magacaaban jubbaland ay ku soo rageen bulshada ku dhaqan degmadaasi awaamir ka hor imaanaysa shareecada islaamka waxaana amaradan lagu soo ragay bulshada ku dhaqan degmada baardheere ay maamulkan ka sheegeen goob fagaaro ah oo ay dadka isugu soo ururiyeen waxaana ay mamnuuc ku soo rogeen in dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqana degmadaasi ay qaataan niqaabka ama indhashareerka iyo mootada labalugalayda oo si aad ah ay u isticmaalaan dadka ku dhaqana degmadaasi waxaana arrintan ku dhawaaqay guddoomiyaha maamulka jubbaland ugu magacaaban degmadaasi ninka lagu magacaabo aadan dhagcadde maamulka jubbaland oo ka mid ah maamulada uu shisheeyaha ka hergeliyey waddanka ayaa horay magaalada kismaayo iyo deegaanada ay ka arrimiyaan waxa ay mamnuuca ku soo rogeen muujinta shacaa'irta islaamka waxaana qof weliba oo laga dareemo inay ka muuqato astaan diimeed uu maamulkan u dhaadhicinayay xabsiga isagoo ku andacoonaya inay ka hor yimaadeen awaamirta maamulkaasi ee ka dhanka ah shareecada islaamka waxaana arrintan ay muujinaysaa sida uu dagaalka adag ugula jiro maamulkani astaamaha diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo maamulkan ay wajahayaan culaysi ay qayb ka yihiin iyagoo aan awoodin inay muujiyaan astaamaha islaamka wilaayada jubbada dhexe ayaa diyo u kala wareejisay beelaha ajuuraan iyo cawlyahan ee deriska ah cali aadan ayaa warkaasi faahfaahinaya maamulka islaamiga ah ee gobolka jubbada dhexe ayaa diyo u kala wareejiyey beelaha ajuuraan iyo cawlyahan diyo wareejintan ayaa ka dhacday degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe waxaana diyada wareejiyey qabiilka cawlyahan iyadoona lagu wareejiyey beesha ajuuraan wiil ka dhashay beesha ajuuraan ayaa nin ka dhashay qabiilka cawlyahan xabad ugu fakatay xabaddan ayaa waxaa loo waday daanyar beer galay oo lagu cayranayay kadibna waxay ku fakatay wiilka yarka ah munaasabadda lagu kala wareejinayay diyada ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka jubbada dhexe iyo ogaasyada labada beelood ogaaska beesha cawlyahan ogaas axmed ayaa diyada ku wareejiyey ogaaska beesha ajuuraan diyadan ayaa ahaa qaybtii ugu dambeysay diyo ay horey u wareejiyeen qabiilka cawlyahan meeshan waxaa ka jirto xaflad lagu wareejinayo dhiig laba beeloodoo dhiig kala galay ilmo yar oo xabad isku dhifteen ayoo daanyeer gaadaha beer ka fiijisana xabad ay kaga fakatay si kama ah ku dhintay ninka dhintayna waa beesha ajuuraan ninka waxdilana waa beesha cawlyahaan si kama ay ahayd ilaahay qadarkii waxaa lagu xukumay shareecada islaamka boqol geelah loo xukumay oo mukhafafo ah boqolkii waa la lacageeyey wixii ugu dembeeyey ayaan maanta beesha ajuuraan ku wareejinaynaa annaga oo xaggii xaggaba isku mid aan ka nahay hal meel aan wada taagannahay ilaahay baa noo suurtageliyey ilaahay baana mahadda u sugnaatay ogaaska beesha ajuuraan ayaa sheegay in diyada uu kala wareegay ogaaska beesha coolyahan isagoona allah ugu mahadceliyey sida walaaltinimada leh ee ay kala qaateen diyada maanta waxaa uwaas axmed beesha colyahan igu wareejiyey diyo ka dhacday mar hore ilaa laba sano soo socotay wixii dhinaa ayuu igu wareejiyey maanta aniga isaga saafiyaan kala nahay ilaahay subxaana watacala waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay dhexdaanan dhib kale uu ka dhicin muslimiinta dhan saasa ayaan ilaahay ugu baryaynaa si wanaag oo walaaltinimo ah ayuu igu wareejiyey bini aadamkan macnaha waa iska laxjecel badan yahay dhexdeena laxjecla kama dhicin annagoo isjecel gacmaha is haysano ayuu qaybtii dambayse igu wareejiyey uwaas axmed maasha allah goobaha ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukuno noocan ah oo ay u kala xukunto beelaha walaalaha ah ee wadadega walaayaadka islaamiga ah ee dalka qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa kacbanaya dhulboob ay ku wado dowladda federaalka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isoo taraya cabashooyin ka soo yeeraya qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku aadan dhulboobka lagu hayo dadkan oo ku dhaqan halka loo yaqaano miisaanka dhuxusha ee magaalada muqdisho ayaa waxay cabasho ka yihiin shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalk oo dhulboob ku haya bulshada degan xaafadan ayaa banaanbax ka dhigay waddooyinka magaalada muqdisho iyagoona dibadbax ku muujiyey sida ay ugu soo horjeedaan dhulboobka lagu hayo qaar ka mid ah bulshadan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in awood loo adeegsanayo islamarkaana si sharci daraa loogu boobaya dhulkooda sidoo kale waxay tilmaameen in la burburiyo hantidooda islamarkaana la doonaya in dhulkooda si xoog ah loogu qaato siddeetan iyo labadiiaan soo dega meeshaan waana lay xoogaa dhulkaa laygu jiiday warqaddaadu ma socotaa leeyidhi xoogaana laku wadaa ilaa siddeetan iyo labadii ilaa maantaan taagan hawaaniga oo kiyaalgashan shaatiga dawladdaana laku dhacaa waa askaraana raafayda maalin la arka raafaana laku wadaa iyo waxaad u hadli kartaa ram xarig balaayo saasaana laku haystaa siddeetan iyo labadiiaan soo degay sideetan jiraanahay waa lay dhacaya waxay dhacaya dad lacag igu xoogaaya oo lacag wata indha malihi idima malihi awood malihi ilaahay baa awood leh dad rayad ahaan nahay dad masaakiin ahaan nahay ha nagala qabto labadaan qofood oo beri walba naboobaysa guryaeniyaa la dhacay hooyo soomaaliyeedaa nahay gurigeenniyaa la dhacay hantideeniyaa la boobay dhulkeeniyaa la rabaa dhammaanyaale in lagu qaato dhulkeena waa minisiibiyato dhammaanyaale ma ahan meel cidla hanjiifa alaabtayda saala laa jajabiyey muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa caasimadda kusii xoogaysanaya dhulboobka ay geysanayaan madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo xilliyada qaar dhibaatooyin kula kacaya dadka ay hantidooda boobayaan bulshada ku dhaqan deegaano u dhow magaalada guriceel ayaa qaati ka taagan kooxaha suufiyada oo ka kaxaysanaya haweenkooda xilliyada habeenkii tafaasiil ku aadan warkaasi muxsin xasan ayaa soo gudbinaya bulshada ku dhaqan deegaano badan oo dhaca agagaarka degmada guriceel ee uu ka arrimiyo maamulka iskugu yeera galmudug ayaa cabasho ka muujinaya koox rag ah oo isku sheegtay in ay culimo yihiin islamarkaana ku abtirsada kooxaha suufiyada ah ee deegaanadan faraha ba'an ku haya waxaana ay bulshadani sidoo kale qayladhaan ka direen falal guracan oo ugub ku ah kuwaasi oo sida ay sheegeen lagu bannaysanayo dumarkooda iyo maxaarimtooda qaar ka mid ah waxgaradka deegaanadan oo iskugu jira duqay iyo garmadow ayaa dhibkooda warbaahinta hor keenay iyagoona dhibaatadooda u bandhigay dhammaan ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxa ayna sheegeen in dhibaatada ay ku hayaan dadka suufiyada ah ay tahay in ay ka kaxaysanayaan dumarkii iyaga u dhaxaayey iyo kuwii ay dhaleenba islamarkaana ay la tegayaan duur cidlo ah oo ay geeda ka waabeen mawlacyana ay ku tilmaameen ayagii nimankii isku sheegaya niman culummoah oo dadkaa diin u sheega iska dhigaaya isugu yimaadaan marka isugu yimaadaan maalin isuma yimaadaan ee waxay yimaadeen habeenkii isu yimaadaan waxaa lagu andacoonayaa naagaha waxaa laga quraan saaraa ninkii qabay talada ou la taliyey oo yidhi ka joog iyo waxaa laga quraan saaraa shayqii uu cadiyey inaysan ka daba laaban ama aan ishooda ilahaantooda aysan naagaha soo gaarin ayaa laga quraan saarayaa waxaana ama culummadu nagu tiri ama annagu aqligaan leenahay aan u garannay waxaasu inay xaaraan yihiin waxaan rabnaa marka waxaan intaa u sheegaynaa culummada iyo odayaasha iyo dhallinyarada iyo intii aan arrintaas raalli aan ka ahayn oo dhan oo islaam ah ayaan u sheegaynaa sidaas darteed waxaa la yidhi ninkii qayla dhaanshiy oo yaa muslim ha yidhi wax dhintay iyo wax nool midna ma dhaafinaa la yidhaah annagu qayla dhaan baan nahay waxaa meeshaan ka jiran ummadda dhamay saameeyeenoo waxay wada saameeyeen beel waqooyi iyo beel kufur inta waa saameeye arrinta meeshaas ka jirta oo ayadoo daashas la waabay a waxaa loola magac baxay mawlac mawlac ayaa loola magac baxay sidoo kale waxgaradka warbaahinta la hadlay ayaa ka dhawaajiyey in raggan suufiyada ah haweenka u yeertaan guryahoodana kala baxaan xilliga habeenbarka ah iyagoona iska horkeenaya amaba isku diraya haweenka iyo raggii meherka xalaalka ah ku xirtay taasi beddelkeedna ay iyaga duurka la galeen halkaasina ay aqallo oga dhisteen arrintan ayayna waxgaradku sheegeen inay socoto muddo dhowr bilood ah dhibaatadeedana ay weli taagan tahay ninkii culummada ahay oo ama dugsiga dhigay ama kitaabada akhrinay ama dadka jiran qur-aan saaray ama asagu kitaabka ninka la yidhaah akhrisanay in la yidhaah waa sixirow wuxuuba diidan yahay dadkan isu imaadkiisa dadka isu imaadkiisu muxuu yaha marka waa dad ahlu sunna shaarkeedii sheeganaya iyo deegaankaanoy ka xadeen ilmihii naagi waxaa la arkay guryihiioo saylaha wax dhaqanba aan la arag war waa maxa saatan adigu sixirowgaad ka mid taha haddaad basaatan la yaabanta sixirowgaadba ka mid tahaba waa lagu soo sixra adaa lagu soo sixray miya mise waxyaa laguu soo dhigaa sadarta aniga inaad sixirto war iga tag waryaa saasu markay dhacday waxaan isnidhi arrintan marka hore horta bal islaamka la wadaaga intaasaan maanta joognaa hadde haddii layska dhiga tirana wixii uxun ku xiga baan arkaynaa dadkuna mas-uuluu leeyahy waxaan leennahay arrintaas markaan aragnay dadkaas hadda annagu hebla dhihi mayno hebelna dhihi mayno waxaan idhi naga jooga waa naga diideen waxa weeye gabdhihiina hadde lalama bahadli karo tii diiddana waa sixirey tii raacdayna waaba raacda dhinaca kale dhibaatada ay kooxaha suufiyada ah ku hayaan deegaanadan intaa oo keliya kuma koobno dadka deegaanka ayaa sidoo kale qaati ka taagan maandooriye halis ah oo dhibaato ba'an bulshada ku haya kaasi oo ah kaniinka daraama doolka oo ay qaybinayaan deegaankana soo gelinayaan kooxahan waxaan ka cabahaynaa waxyaabaha muqaadiraadka ahoo la keena inaan la keenin ciddii cunayna ay ka tanasuso intaasaan ka rabnaa waxaa kaloon ka rabnaa inaan ninka la yidhaah deegaamada waxaa ku cusub ama in badanba joogay oo ninka la yidhaah dadku ay diin ka dhigteen culummaduna ay noo sheegtay inaysan diin hayn in ninka la yidhaah geeda laga dhiso gabdhaha la isugu keeno gabar madax looga dhigo la yidhaah adaa ka madaxa deegaankan adaa ka madaxa deegaankii oo mashaa'ikhtii joogto odayaashii deegaanka oo quulaan tahay joogaan macalimiintii dadka wax soo bartay oo ku indhamadoobaada ay joogaan in gabar iimaan looga dhiga waxaana nagu qaadahayna maaha si kastaba ha ahaatee dhibaatadan ayaa sanad waliba soo noqnoqota marka la gaara bishan aynu ku jirna ee rabiicul awal oo ay kooxaha suufiyadu sameeyaan arrimo badan oo ay kol kasta culimmada diinta islaamka ku celceliyaan xaaraannimadeeda waana waxa ay ugu yeeraan ixtifaalka dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalem arrinta ayaana ka weyn magacan la hogiyey oo waxaa lagu hoos wataa howlo badan oo guracan islamarkaana bulshada dhibkeeda ah tira dad ah ayaa ku dhintay bulaacad qaada biyaha wasakhaysan oo ku duntay kenya maxamed muudi ayaa ka warramaya inta la xaqiijiyey ugu yaraan afar ruux ayaa ku nafwaayey kadib markii ay ku soo duntay bulacad qaada biyaha wasakhaysan oo ku taala xaafad ka tirsan ismaamulka nairobi ee dalka kenya sidoo kale waxaa dhacdadani ku dhaawacmay saddex ruux kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka goobta ayaa la sheegay in uu dhisme ka socday iyada oo qaar ka mid ah shaqaalaha ay qandaraaslaha ku eedeeyeen in uu xili habeen saqda dhexe ah shaqo geliyey meydadka afarta qof ayaa la geeyey goobta meydadka la dhigo ee caasimadda dalka si baaritaanno loogu sameeyo oo loo garto wejiyadooda qaar ka mid ah dadka deggan xaafadda ayaa arrintaani ka dhacday ayaa walac ka muujiyey in weli uu socdo dhismaha taasina ay baqdin gelisay dadka warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan waxaa magaalada beledweyne lagu dilay mid ka mid ah nabadoonnada degmadaasi xilli uu ka soo baxay masjidka khudbadii jimcaha kadib maxamed sheekh ayaa ka warramaya wararkaynaga soo gaaraya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa ku warramaya in dil bareer ah loo geystay maalintii shalay oo jimcaheed oday nabadoon ah oo si weyn loogu garanayay magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada dilkan argaxa leh ayaa loo adeegsay mindi taasoo gacan ku dhiiglaha nabadoonka kala helay qeybaha sare ee jirka waxaana durbadiiba loola cararay cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad isagoona ugu dambeyntii ku geeriyooday cisbitaalka ilaa iyo haatan si rasmi ah looma oga waxaa keenay dilkan loo geystay nabadoonkan ninka nabadoonka dilay ayaa la sheegay inuu si nabad ah goobta uu falka ka geystay isaga baxsaday inkastoo warar gooru dambe ay soo baxayaan ay sheegayaan in la qabtay oo la xidhay ninka gacanku dhiiglaha ah qaar ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa xilligii nabadoonka la dilaya ayaa ka warramay sidaa u dhacay dilkan argagaxa ah iyagoona nabadoonka la dilay ay ku tilmaameen inuu ahaa nin wanaagsan isagoona inta aan la dilin ka hor ka soo baxay masjid ku yaala magaalada dadaan maanta dhacday anu meeshaana fadhiyey masaajidkaan ka soo baxnay meeshaasoo hadduuna lagu tuuran yahaan aaday waa fiirshay nin oday ahoo nabadoon oo la yaqaano caana doorreeyaa lagu dhuftay anugu laba iyo saddex xitaa ma aqaan dhiiggooda aan arkay ninkii kale meeshaasuu roogsaday waa arkay cariya ii dhawaaday uu yidhi toorreydoo dhiiggii ka tirtirana qof qabani ma leh qof walba ishay ka fiiri dhiiggiisii waan soo kor istaagay waa bacdalqudbo isla markii oo masaajidka ka soo baxay ridda lagu gaaday kolley ninka dilayna nin hadda ka dheer maahananino waa nin ay xigta yihiin insha allahu tacaala ninkiina waa la qabtay isteejinkaa la geeyey waa la xiray ninkii isbitaalkaa la geeyey burintiskorsaa la wareegtay iyadoo lala tacaalaya ninkii tii allah ku timid insha allahu tacaala xasayaro dhegnaas ayaa la yidhaha nabadoon oo aad iyo aad u wanaagsan oo qaali u ahaa oo qiimo badan oo la wada yaqaano wuxuu u dhintay ninkaas maalin jimca asoo qudbo dukaday gacan ka gardarana way dishay kullu nafsi daa'iqat ilmawda ilaahi leeyahy wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama naf kasta geeri dhimanaysa wax haraya ma laha dilkan loo geystay nabadoonkan ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada beledweyne iyo deegaanada kaabiga ku haya si kastaba ahaatee dilaalka noocaan ah ayaa kusoo badanayay muddooyinkii tagay meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku joogo qaybo badan oo ka mid a dalkeena soomaaliya
guud ahaan warkii duhur oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa